bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya mudubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabkii muqadamat alxadramiya ee loo yaqaanay baafadlaha casharkiisii lixaad الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في آداب قاضي الحاجة wuxuu fasiliya aadaabta qofka xaajada gudanaya ee ama kaadi ama yacni wixii la mid ahaa gudanaya yustaxabbu waxaa loo sunneeya liqaadi اlxaaja xaajada kii gudanayey bowlan aw kaayitan xaajada uu gudanaya ama kaadi ama saxaro midkii doonto ahaatee an yelbisan calayhi inuu labadiisa kabood xidho wayastura ra'sa madaxiisa asturo wayaakuda axjaar alistinjaa istiraxyaalkeedii uu qaato oo wayuqadima uu horomariyo yasaarahu ama wayuqadimu uu horomariyo yasaarahu bidixdiisa cinda dukhuuli markuu geli wayumnaahu midigtiisa ayuu horumarin cinda alkhuluuji markuu baxayo wakadaa saasuu yafcalu ku samayn fi saxraa'i meeshii bannaanka ahaydna sidaas ayuu ku samaynayaa walaa yaxmilu qaadi maayo dikra allaahi tacaalaa ilaahay xuskiisana macawla jidhkiisa xambaari maayo qaadi maayo wayactamidu wuu cuskan calaa yusraahu bidixda ayaa u cuskan waxau sheekhu leeyahay waxaa loo sunneeyaa qofka xaajo gudanaya xaajadaasi ama kaadi ama saxaraa midkay doontaba ha ahaatee inuu kabihiisa xidho oo aanu kabala-aan ku gudanin isla markaa madaxana inuu asturo aw qaryo ayaa wanaagsan waayo xadiid mursala oo bayhaqi laga warinayo bayhaqi uu soo saaray oo xabiib bnu saalex ninka la yidhaha laga warinayo wuxuu leeyahay rasuulku waxaa marka uu khalaaga gelayo kabahana waa xidhin jiray madaxana waa dabooli jiray abubakar asidiiqna isagana waa laga wariyey madaxa inuu dabooli jiray waxaa kaloo wanaagsan inuu dhagaxyaalkii uu ku istijoonayey ama wixii kale en dee dhagaxba ahaynee uu ku istijoonayey inuu qaataana iyadana mid wanaagsan weeye waayo xadiid abu daawuud warinayo ayaa caaisha waxay leedahay rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dahaba wuxuu yidhi idaa dahaba axadukum ila alkhaa'idi falyadhab macahu bihalaaثati axjaar marka midkiin uu halkaa uu ku saxaro gudanayo u kaco uu xaajadiisa ku gudanayo ha qaato saddex dhagaxoo yastatiibu bihinna uu ku istijoodo maxaa yeelay ayada ayaa ka gudaysa oo kaga filan waxaa kaloo wanaagsan oo sunnaa inuu qofku lugtiisa bidix ku horraysiiyo gelitaanka waayo lugta bidix baa meelaha qadirka iyo nijaasta lagu horraysiiyaa marka uu ka sii baxayana midigta ayuu horraysiinayaa waayo waana sida nebiga sala allahu alay slam ka sugnaatay wakadaa yafcalu fi saxraa meeshu haddii ay bannaan tahayna oo meel loogu talagalay oo loo dhisay aanay ahaynna sidaasi leegunbuu samayno dee tallaabada u dambaysee meeshii bannaanka ayduu qaadayaana bidixda ayuu ka dhigi marka uu ka dhaqaaqayana midigta ayuu ka horraysiin waxaa kaluu sheekhu uhi walaa yaxmilu dikra allahi tacaala macah marka uu qofku soo xaajo gudanayana ilaahay xuskiisa wax ilaahay xuskiisa uu ku qoran yahay ayadana ama asmaada nebiga oo kale ismi mucadama oo kale uu ku qoran yahay inuu iska sii dhigo ayaa wanaagsan waayo xadiida abu daawuud warinayo ayaa wuxuu tilmaamayay nebigu inuu fargashigiisa siibi jiray marka uu khalaagayo suuriya gelayo waxaana ku naqshadaysnaa maxamedun rasuulullaahi baa ku naqshadaysnaa saa daraaddeed waa uu iska saari jiray waxaa kaluu sheekhu yactamidu calaa yusraahu marka uu xaajo gudanayana lugta bidix ayuu cuskanoo lugta bidixi buu ku fadhiisanayaa waayo xadiida bayhaqile uu soo saaray ayaa wuxuu leeyahy rasuulku wuxuuna baray suraaqa nin la yidhaahay oo laga warinaya xadiidka marka midka ayaa khalaaga galay inuu lugta bidixina cuskado oo uu miisaanka lugta bidix saaro ka midigna uu taago waxaana yidhahdeen weliba wixii soo baxayo soo bixitaankiisana sidaas ayaa u sahlan waa kii ninka ilaahay nebigiinu wuxuu idin baray xataa sidaa markaas a waxaad shagudanaysaan buu idin baray yustaxabbu waxaa loo suneeya liqaadi alxaaja xaajada kii gudanaya bowlan ow kaytan midkuu doonaba ha ahaadee an yalbisana calayhi inuu kamiisa xidho wayastura ra'sahu madaxiisa u qariyo wayaakuda axjaar alistinjaa istinjada axjaarteeda iyo dhexaanteeda inaynu qaato wayuqadimu wuxuu horraysiin yasaarahu bidixdiisa ayuu cinda dukhuuli markuu geli horraysiin wayumnaahu bidigta ayuu horraysiin cinda alkhuruuji markuu bixi wakadalika saasuu yafcalu fi saxraa bannaankana sidaasuu ku samayn walaa yaxmilu dikra allahi tacaala maca ilaahay xuskiisana sii xambaari maayo sii qaadan maayo wayactamidu calayhi salaau bidixda ayuu cuskan wayabcudu waa fogaan wayastatiru wuu isqarin walaa yabuulu fii maa'in raakidin biyo fadhiya ku kaaji maayo waqaliilin jaarin iyo kuwo yaroo socda walaa fii juxrin god wamahabbin riixin dabayshu meesha ay ka soo dhawato wa ariiqin iyo waddadii wa tacda shajaratin muhmira iyo geed midhale oo yuukalu samaruhaa midhaheeda la cuno walaa yatakalamu hadli maayo ilaa bidaruuratin daruuro iyo dhib inay timaado mooyaane walaa yastanjiib bilmaa'i biyana ku isjeysan maayo fii mowdicihi meeshii uu ku xaajo gutay wa an yastabri'a min albowl kaadida inuu iska hubsadaana mid sunnaahoo wanaagsan wey waxau sheekhu leeyahay waxaa wanaagsan inuu qofku fogaado markuu xaajo gudanayo dee waa marka aanay magaalooyinkan iyo dhismayaashan iyo waxaan ahaynee bannaan la joogay ayaa wanaagsan inuu qofku fogaado si aan waxaan yacni uu gudanayo sawd ay leedahay iyo uray leedahay midnaba aan sawdna looga maqan urna aan looga urinin haddiise fogaanshihii uu ku adkaado dee waxaa la sunneeyaa dadka markaa u dhowinayou ka fogaadaan oo masalan daaradaha iyo marka la fadhiyo dee qofkii isagu meel u fogaadaa ma jirtee dadka kale ayaa wanaagsan inay ka yar durkaan waayo xadiis tirmidii soo saarayo mukirat ibnu shucbana laga warinayo ayaa wuxuu leeyahay nebiga ayaana jiray safar dabeetana xaajadiisa ayuu u tegey faadhaba fi lmadhab faabcada fi lmadhab dabeetana meeshuu tegayey waa ku fogaaday buu leeyahy nebigu wayastatir inuu is-asturo ayaa iyadana wanaagsan oo bimacnaa marka uu fadhiisto wax cawradiisa qarisana inuu markaa isku asturo oo markaa dadkii iyo xaggii uu ka tego iskaga qariyaana ayana waa ay wanaagsan tahay waayo xadiid uu soo saaraya abu daawuud baa waxaa qofka taga meesha uu ku xaajo gudanaya ha isasturo haddii wax kale markaa waaye camuudu markaa ururiyo mooyaanena ha sameeyo ayuu yihi markaa sidaa waxaa kaloo ayana wanaagsan inaanu biyo fadhi ah inaanu ku kaajin iyo haba badnaadaane iyo kuwo yaroo soconaya midnaba maxaa yeelay haba badnaadaanoo biyaanay nijaasadu dooninninbe e dee yacni dadkii baa markaa ka qashaafaya oo inay markaa cabbaan oo ay isticmaalaan bay ka qashaafayaan haddii ay yar yihiinay nijaasadu ay doorinaysana dee waxay noqonaysaa hallayn la hallaynayo biyihii waayo xadiidkii imaamu muslim soo saaray jaabir ibnu cabdillaahi laga warinayey wuxuu lahaa annahu sala allah ala slam nahaa an yubaala fi lmaa'i raakid wuxuu nahiyey in biyaha fadhiga lagu kaajo biyihii fadhiyey markaa intay doonaanba halla ekaadaane biyihii yaraayee soconayeyna ayana waa looga qiyaas qaatay unbay dhadano macnaha ayuunbaa isku mid a haddii kaadidii la diidayna dee in lagu saxaroodaana iyaduna waa ka sii daran tahay waxa kale oo ayadana aan wanaagsanayn inuu qofku ku xaajo guto fii juxrin juxrigu waa godka markaa daloola ee markaa mustatiilka ah ee ama dhul ama ka sugan gidaar waayo laba arrimood ayaa dhici kartaoo horta mid weeyaane xadiis abu daawuud warinaya nebigu waa uu nahiyey oo nahaa rasuulullaahi an yubaala fi ljuxr godkaa in lagu kaajo ayuu nahiyo weliba riwaayaadka qaar inay ma'waljin yihiin masaakinuljin inay yihiin jinku meelaha uu gale ayaa qataada uu markaa tilmaamayey waxaana dhici kartaa in xayawaan dee mu'diyahoo waxyeello badani inuu kaga soo boodo uu cawaro waa wax dhici karaa waxaa kaloo dhici kara dee xayawaan yaroo daciifu inuu ku jiro isna uu ku dhib muto markaa si aan adigana waxyeella kaaga soo gaadhin xayawaan kalena adigu waxyeellayn waa inaad iska ilaalisaa wa mahad iriix waa meeshay daabayshu ka soo dhabanaysay haddaad kala hor jeesato yacni ayadana way kugu soo celinaysaa waxaa la yaaliya wixii markaa nijaastahay ee kaa baxaya dib bay kuu soo noqonayaan adaa ku wada wasakoobayaan wa ariiqin waddadii iyadana inaanu ku xaajo gudanin baa wanaagsan dadka waddadoodii ama meeshii markaa ay fadhiisanayeen ee ama markaa har ha ahaato ama geed harkadaasa ama meelaha shaadiyada iyo xeelliyada meelihii adigu ama dadku ay marayeen amaba ay fadhiisanayeen iyadana waa inuu ka dheeraado wayaa xadiidkii saxiixa muslim warinaya abu hurayre laga warinayey wuxuu aha rasuululaahi moxamed wuxuu yidhi itaqu laacinayn waxaa ka dheeraataan labada arrimoodee dadka nacradooda soo jiida oo waa maxay baa rasuul alladii yatakhalaa fii ariiqi naasi aw fii dillihim waa kay ku xaajo gudanaya buu idhi dadka waddadooda ama harhkooda ay ku xaajo gudanaya weeye waxaa kaloo iyadana aan wanaagsanayn tacda shajaratin musbirati yuukalu amaruhaa geed midhalaho midhihiisa la cuno iyadana in lagu xaajo guto hoosteeda waa mid laga wanaagsan yahay waayo nijaasadaa ayay midhihii ku wasakoobayaanoo dadkiibaa dabeedna dikaynayo oo aanay u wanaagsanayn ama xilligii midha ha ahaato ama xilli kalaba ha ahaato waana inaanu hadlin ilaa lidaruura daruuro iyo dhibaata inay timaado mooyaane waa inaanu hadlin xadiid saxiixa muslim warinaya ibnu cumar laga warriyay wuxuu leeyahy nin baa soo maray rasuulka ilaahay oo kaajayo dabeedna wuu salaamay kuma u celinin nebigu salaamtii xadiidka abu daawuud warinaya isna wuxuu ahaa yay bixin laba nin iyagoo doonaya markaa inay xaajo gutaan oo cawradoodii fayday oo sheekaysanaya maxaa yeelay ilaahay arrinkaa waa ugu cadhoonaya midaan wanaagsanay weeye hadalka waxaa la mida markaa waxyaalihii kale cuniddii iyo cabiddii iyo ciyaartii waxaas kale waa la mid walaa yastajiib ilmaayi fii mawdicii biyahana ku isjaysan maaya meeshii uu ku xaajo gutay haddii aanay meel mucaddahoo loo diyaariyey aanay ahayn ee masalan bannaan ay tahay oo meel aad ku xaajo gudato waa inaad markaa ka wareegtaa oo istijada meel kale aad ula wareegtaa waayo waxaa laga yaabaa biyaha kaa dhacaya intay wixii nijaasti kaa dhacday ku dhacaan inay dib adiga kugu duulaan wa an yastabriya min albawl kaadida inuu iska beri yeelo oo uu iska hubsado oo kaadi oo ka soconaysa aanu kicin ayaa iyadana wanaagsan oo bimacnaa iska hubiyo inta aanu istijoonin waayo waxaa laga yaaba hadduu iska hubsan waayo dee marka uu istaago inay ka soo baxdo maradii ama jidhkii ay ka nijaasayso nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo maray xaayid iyo beer beerihii madiine ka mid ama maka markaasaa wuxuu maqlay laba qofoo la cadaabayo qubuurtooda lagu cadaabayo codkooda ayuu maqlay markaasaa wuxu uhi waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiir shay weynna lagu cadaabi maayo arrin weynoo ay ka tegi kari waayeenna lagu cadaabi maayo midkood wuxuu ahaa midaan kaadida iska hubsanin oo marka uu xaajo guto kaadidii oo ka tistifla buu iska socon jiray ka kalena wuxuaa namiimo iyo isku dir mid la socda ayuu ahaayo dadka ay isku diri jiray wayabcudu wuu fogaan wayastatiru wuu istatiru walaa yabuulu fii maain raakidin biyo fadhiya ku kaaji maayo waqaliilin jaarin iyo kuwo yaroo socda walaa fii juhrin godna ku xaajo gudan maayo wamahabi riixin dabasho alay ka soo dhawanaysay wa ariiqin iyo waddadii watacda shajaratin musmira iyo geed midhale hoosteed oo yuukadu tabaruha midhaheeda la cuno walaa yatakalamu ilaa lidaruura daruuro iyo baahi mooye una hadli maayo wax kale walaa yastanjii bilmaayi fii mawdicihi biyana ku isjaysan maayo meeshii uu ku xaajo gutay wa an yastabri'a min albawli kaadida inuu iska hubsado ayaa wanaagsan uu iska beriyelo wayaquulu cinda dukuuli wuxuuna bismi illaahi allahuma ini acuudu bika min alkhubsi waalkhabaa'isi ilaahay magaciisa ayaan cuskanayaa boodhan allahuma ini acuudu bika ilaahu min alkhubsi waalkhabaa'is shaydaanka giisa labiyo giisa dhadigba waa kaa magangelayaa bu odhan wa cinda khuruujihi marka uu sii baxayana wuxuu odhan gufraanaka ilaahayow dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaya alxamdu lilahi aladi adhaba cani aladaa wacaafaani ilaahay dhibta iga tegsiiyey ee caafiyey ayaa mahadlaba odhan walaa yastaqbilu lqibla qiblada qaabili maayo walaa yastadbiruha una daba jeedin maayo wayaxrumu daalika kaasi waa xaaraan in lam yakun baynahu wa baynahaa saatir haddaan isagiiyo qiblada aanu udhaxaynin wax kala qariya ow bacuda canhu ama uu ka fogaaday agtara in ka badan min alaasati adruucin saddex dhudhun ow ama kaano ada aqalla mid ka yar min ulutay diraacin dhudhun saddex loo qaybiye labadiis ilaa fi lmawaadici meelihii almucaddati lidaalika ee kaa loo diyaariyey mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxa kale oo wanaagsan inuu yidhaahdo marka uu suuligayo xajo gudashada uu gudanayo ee uu sii gelaya meeshii bismi illaahi allahuma ini acuudu bika min alkhubsi waalkhaba'is buu odhan ilaahay magaciisa ayuu magan gelayaa shaydaankana waa ka magan gelayaa magaciisana wuu qabsanaya diir buu ka dhiganaya waayo nebiga sala allahu alay slam ayay ka sugnaatay inuu markaas sidaa odhan jiray marka uu ka sii baxayana gufraanaka ilaahu dembi dhaaf baan ku wejisay alxamdulilah la adhaba cani iladaa wacaafaani sidaas ayuu odhanayaayoo ti abu daa'uud ayaa iyadana soo saaraya marka uu ka sii baxayo wax odhanayo waxa kale oo markaa wanaagsan inaanu qiblada qaabilin dabadana u jeedinin inaanu qibladana qaabilin dabadana u jeedin waxaana ka xaaraan ah arrinkaasi waa xaaraan ayuu noqonayaa qaabilitaankeeda iyo daba ujeedintu labaduba xaaraan bay noqonayaan waase goorma waa marka aan wax saatiraho u dhaxeeya aanu jirin ay in lam yakun baynahu wa baynaha saatirun ay bannaan tahay ama saatir waa jiraaye bacuda canhu agtara min alaasati adruucin saddex dhudhun wax ka badan ayuu ayuu ayuu ka fogaaday mar hadduu saddex dhudhun wax ka badan ka fogaadana saatir u noqon maayo saatirka isagoo bannaan joogo kaleu noqonaya amaa waxaanuu saatirka ka dhigtay ow kaana aqala min sulusay diraacin dhudhun saddex meelood loo qaybiyey labadii ayuu ka gaaban yahay yacnii dhudhunkaa saddex marka loo qaybiye laba ahaan waa inaanu ka gaabannin bay dhahan shayga saatirkii hadduu dhudhunkaasoo saddex loo qaybiyey laba ahaantii ka gaabnaado oo mid iyo badh noqdo dhudhunka barkii uu noqdo ama yacnii dhudhunka saddex loo qaybi meeshii uu noqdo markaana saatiru noqon maayo bay yidhahdeen ilaa fi lmawaadici almucaddati lidalik meelihii ayada loo diyaariyey mooyaane oo ayada suuliyadiiyo meelihii loogu talagalay ayada wuu qaabili dabadana wuu jeedin mar hadday meeshu meel loo diyaariyey ay tahay waayo xadiidka bukhaari uu warinayo soo saaraya abu ayub alansaari laga warinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa ataytum alkhaa'ita markaad tagtaan meesha aa ku saxaroonayseen falaa tastaqbilu lqibla walaa tastabdiruuha qiblada ha qaabilina hana u daba jeedineen bibowlin ow qaa'id saxaro iyo kaadi toona walaakin sharriquu ow qarribuu ama xaggaa ula jeesta iyo bari ama xaggaa iyo galbeed ula jeesta waxaana markaa ay yidhahdeen dee waxay ku gaar noqonaysaa un meelaha bannaanada ah iyo meelaha aan wax saatiri jirin ama saatira uu ka fogaaday ama uu kaba gaabtay in meelahan loogu talagalay ay iska bannaan tahay istiqbaalka iyo istibdaarkuna waxay u deliishadeen xadiid inta saxiixa oo ibnu cumar laga warinayo wuxuu leeyahay waxaan koreeya xabsa ayuu ibnu cumar leeyahay gurigeedan korkiisa koray xaajo iyo dan iyo malaa wuxuu ka soo qaadanaya buu koray waxaan arkay nebigaoo xaajadiisa gudanayo qibladana dabada u jeediye shaamna qaabilay baan arkay marka istibdaarku mar hadday meeshu meel loo diyaariyey ay tahay inay bannaan tahay buu ku tusinayaa istiqbaalku inuu bannaan yahayna iyadana xadiid abu daa'uud warinayo oo jaabir bnu cabdillaahi laga warinaya wuxuu leeyahay nebiga ilaahay baa diray qiblada in bow lala qaabilo waxaanan arkay buu leeyahay intii aanu dhimanin sanad ka hor isagoo qaabilaya taana waxay yidhaahdeen waa marka ay tahay meeshu meelaha loogu talagalay walaa yastaqbilu qibla qaabili maayo walaa yastadbiruha una daba jeedin maayo wayaxrumu daalika istiqbaalka iyo istibdaarkaasina waa xaaraan in lam yakun baynahu wa baynahaa saatir isaga iyo kacbada haddaan wax saatir udhaxaynin aw bacuuda canhu ama uu ka fogaada agsara in ka badan min alaaata adrucin saddex dhudhun aw ama kaanu hadaa aqallaa wax ka yar min sulutay diraacin dhudhun saddex loo qaybiyey labadii hadduu ka yaraado ilaa fi mawaadici almucadati lidaalik meelihii loo diyaariyey arrinkaa mooyaane wa min aadaabihi waxaa ka mid a an laa yastaqbila ashamsa waalqamar dayaxa iyo cadceedda inaanu qaabilin walaa yarfacu thawbahu maradiisana koryeelin ama walaa yarfacu inaan koryeelin thawbahu maradiisa xataa yadnuwa min alard ilaa dhulka u dhowaado walaa yabulu kaaji maayo fii makaanin sulbin meel adag walaa yanduru ila samaa'i samada eegi maayo walaa ilaa farjihi xubinkiisa taranka walaa ilaa maa yakhruj minhu xagga soo baxaya walaa yacbasu biyadihi gacantana ku ciyaari maayo waan yusbila waa inuu sii daayaa sababahu maradiisana qabla intisaabihi inta aanu istaaginayn qumaantiisu taagin waxay yidhahdeen shaaficiyada adaabta waxaa ka mid a cadceedda iyo dayaxa toona inaanu la qaabilin cadceedda iyo dayaxa la qaabilkoodu waa marka ay ama soo baxayaan ama sii dhacayaan keliya maaha xilli kale xilliga cadaaddii sii dhacayso ama soo baxayso dayaxina kadalik saasoo kale weeye waana markaa masale aan ayadu asal badan aan lahayn bal aad arkaysaba yacni dee inuu xadiidkii saxiixa ka hor imanayo ee ha walaakin shariquu ow qarribuu nebigu le sharqi ama qarbi ula jeesta dee mukaasane ama cadceeddi ha soo baxayso ama yaanay soo baxaynin waxaana markaas ay tilmaamayaan shaaficiyada badidooda inaa sarka istiqbaalihi waistibdaaliha sawa fa yakuunu mubaaxan waxay dhahen waa shay iska mubaaxa waxaa imaamu nawowi yihi inna karaahata istiqbaalihima laa asla lahaa istiqbaalkooda karaahiyada la karaahisanayna wuxuu leeyay asal ay leedahay ma jirto fawdaa iyo sharxulmuhadabkana wuxuu leeyahay karaahiyo kuma aha ayuu leeyahay marka waa la qaabili karaa waxaa kaloo sunnaa inaanu qofku maradiisa kor yeelin ilaa uu dhulka u dhowaado yacni inaanu qofku dee isqaawinin isagoo taagan oon marada un dabada ku laalanine inuu markaa shay-an fa shay-an maradiisii markaa usoo uriyo intaa uu sii dhowaanayo inuu maradiina si yarin usoo uriyo inuu markaba haytaawine oo markaa isagoo taagan oo qaawan markaa la arkaa ma habboona waxaa kaloo wanaagsan walaa yabulu fii makaanin salbi meel adag inaanu markaa ugaajino haddii aad meel adag ku qabato dee waxaa laga inay kuu soo dulduusho saa daraaddeed baa markaa ay dadka markaa adiyo golaadii boqoray miigayo ayay markaa gujiyaan oo markaa de meesha jilciyaan ayay dabeedna ku xaajo gutaan waxaa kaloo wanaagsan inaanu samada eegin xubinkan markaa xubinkiisana aanu eegin waxaan ka soo baxayana aanu eegin gacantiisana inaanu ku ciyaarin ayaa wanaagsan waayo waa arrimo markaa laga wanaagsan yahayoo dee aan markaa qof weyn iyo xaaladdii midnaba aan u habboonayn waxaa kaloo wanaagsan marka uu sii kacayana sidii marka uu fadhiisanay baanu ni marada in yar in yar inuu faydaa baa wanaagsan markanuu kacayana inuu marada yacni si si yar u sii daayo oo qabla intisaab intaanu oogsanin ka hor waa inuu sii daadaayaa maradii wa min aadaabi waxaa ka mid a laa yastaqbila shamsa waalqamar dayax iyo cadaadinama loo qaabilin walaa yarfaca ama walaa yarfacu kor yeeli maayo sawahu marisi xataa yadnuma min alardi ilaa uu dhulka u dhowaado walaa yabulu fii makaanin sulbin meel adagna ku kaaji maayo walaa yanduru ila samaa'i samada eegi maayo walaa ilaa farjihi xubinkiisa walaa ilaa maa yakhruj min wixii ka soo bixi walaa yacbasu walaa yacbasu biyadihi gacantana ku ciyaari maayo wa an yusbila waa inuu sii daya sawahu marisi qabla intisaabihi intaanu humaatiisu taagin wayaxrumu xarana albawlu yani kaadidii fi lmasjidi dhexdiisa walow fii inaain weel dhexdiiba ha ahaatee wayukrahu cinda alqabrina waa wayaxrumu cala alqabri qabri korkii waa xaaraan wayukrahu cinda alqabrina waa la kalasaa waqaa'iman iyo qofku isagoo taagan ilaa licudrin cudurdaarin u jira mooyaane wa fii mutacadati nnaasi iyo dadku meeshay ku sheekaysanayeen fa idaa xatisa qofku markuu indhisana xamidallahi biqalbihi ilaahay boo qalbiga ka mahadin waxau leeyahay sheekhu waxaa xaaraana kaadi ayaa xaaraana masaajidka dhexdiisa walow weelba aad ku kaajaysideen waayo dee xurmadiisa ayaanay u habboonayn iyo ilaalinta dahaaradiisa la ilaalinayo waayo xadiidkii saxiixa ahaa anas ibnu maalik laga wariyay wuxu uhi wakti annagoo masaajidka ku sugnaa rasuulka ilaahay ayaa nin reer baadiye ahi yimi dabeetana masaajidkii ayuu iskeekaaj dabeetana asxaabtii ayaa markaa ku cararay oo mahmah bay idhaadeen rasuulku markaa wuxuu yidhi waar iska daaye buuhi kaadida ha ku jarine iska daaye buuhi dabeetna waa iska daayeenoo waa kaaje rasuulkaa ninkii u yeedhay wuxuu idhi masaajidani uma suubanto oo uma habboona wax ka mida kaadida iyo qudhinyaalka innamaa hiya lidikri illaahi caza wajal waxaa loo dhisay ilaahay xuskiisa salaada qur'aanka akhrintiisa markaa waadaanun laka aleyha biyaa buudhoo ku shuba buudhi markaa markaa inaanay u habboonayn nebiga ayaa tilmaamay wayacrumu cala alqabr qabri in lagu markaa kaajana iyadana waa xaaraan waayo isaguna xurma ayuu leeyahay in lagu fadhiisto ayaa nebigu nahiyey uu diidey dee min baabi awlaa waxaa ka sii awlaysan markaa in lagu xaajo gutaana waa midaan bannayn mar haddii fadhigii la diiday waya xadiid saxiixa muslim warinayo abu hurayra laga warinayo wuxu uhi nebigu laa yejlis axadukum calaa jamratin inuu midkiin dhuxul ku fadhiisto oo ay maryaha ka gubto oo ay dabeedna jirkiisa gaadho ayaa khayru low min an yejlisa calaa qabri uga khayr badan inuu ku fadhiisto qabri inuu dhuxul ku fadhiisto dhuxushi maradii o dhan ololiso dabeedna jirkiisa u gudubto qabri agtiina waa karaahiyo oo dee inay ku dulduushay gaadho ayaa la arkaa waa qaa'iman inuu qofku isagoo taagan dee xaajo gutaana oo markaa kaajaana waa mid laga habboon yahay ilaa licudrin cudurdaar inuu jira mooyaan oo hadduu qofku ama xanuunsanayo amama aanu fadhiisan karaynin ama meeshuba ay adag tahay uu ka yaabayo marka hadduu fadhiisto inay ku soo dulduusho waa mid iska furan waayo ibnu cumar baa aabbihi wuxuu ka warinayaa cumar wuxu uhi nebigay arkay aniga oo kaajayay taagni markaasuu cumarow adoog taagan ha kaa jiro ha xajo gudanin intaa dabadeed anigoo taagan maan xajo gudanin buuhi tirmidi baa xadiidka warinaya xadiidkii bukhaari uu soo saarayana wuxuu ahaa ee xudayfata bnulyamaan laga wariyay nebigu wuxuu tegey subaadata qowm yacni qolo qashin qubkood ayuu tegay oo fabaala qaa'iman isagoo taagan ayuu markaa ku kaajay dabeedna biyo ayuu u yeedhay waanu keenay oo biyihii ayuu dabeetaba ku dahaaro qaatay buuli markaa inay bannaan tahay ayay ina tusinaysaa oo weliba dee halkanuu nebigu sarajoogga meel markaa nijaasiya wasakha ayay ahayd oo laga wanaagsan yahay markaa lama fadhiisan karo laakiin meelihii kale in la fadhiisto ayaa wanaagsan waxaa kaloo ayana meelaha markaa dadku ay ku sheekaystaanna inaanu qofku ku xaajo gudanin ayaa iyana wanaagsan oanu ku kaajin oo waataynu soo tilmaamaynay dee dadka harkooda iyo waddadooda iyo ayuunbay la mid noqonaysaa meesha ay ku sheekaystaan ama dugsiyadooduna haddii qofku uu hindhisana isagoo xaajo gudanaya xamid allaha biqalbihi ilaahay qalbigiisa ayuunbuu ka mahadin waayo bilisaanihi inuu ka xuso isagoo mawdica iyo xaaladdaa ku sugan iyadu waa mid karaahiye ah qalbi ahaanunbuu ku xamdinayaa waayo xadiidkii waa kii ah markuu midkiin hindhiso ha yidhahdo alxamdu lilah walaalkii ama saaxiib jira yarxamuka allah ha yidhahdo yarxamuka allah markuu dha yahdikum allah wayuslix abaalakum ayuu odhanaya wayaxrumu lbawlu kaadi ayaa xaaraan fi lmasjidi iyo walow walow fi inaan weel dhexdiiba haatee wayaxrumu cala alqabrina waa xaaraan wayukrahu cinda alqabrina waa la karahaysaa waa qaa'iman iyo isagoo taaganida licudrin mooyaane wa fii mutaxadai nnaasi iyo meelahay dadku ku sheekaysanayeen fa idaa caisa markuu indhisana xamid allaha biqalbihi ilaahay buu qalbigiisa ka mahadin faslun fi listinjaa istinjadii ayuu u baab yahay asalka istinjaa min annajaa buu ka ahaaday ama anajwa ama najwu marka najaa waa khuluus oo yacni alkhalaas min aladaa waa dhibtii oo markaa laga fakanayo najwaduna waa meeshii sarraysay ama najwa oo alqur'a ahoo bimacnaa wixii ka soo baxayay dabada ah waxa waxaasoo dhan loogu magacaabaya qofkan istijoonaya dee qurunkiibuu iska saafiyeelaya yacni iyo iska tiridiisa qaaliban meel sare ayuu markaa tegayaa waana iska suulinta u nijaasada ama iska fudaydinteeda meeshii kaadidu ama saxaradu ay ka soo baxday laga fudaydinayey waana taynu soo tilmaamaynayoo dee qowlka nebiga iyo ficilkiisaba waa ay ku sugnaatay waataynu soo xadiidka soo tilmaanay abu daa'uud uu warinayo ee nebigula idaa dahaba axadukum ila alkayd marka uu midkiin u tago xaajo gudasho falyada macahu bialaaثati axjaar saddex dhagax asii qaato yastatiibu bihinna uu ku isjoodo fa innahaa tujziu canhu ayadaa ku filan oo kaga gudiya yajibu listinjaa istinjadu waa waajib min kulli rabbin wax kastoo qoyan laga istoodo khaarijan ka soo baxay min axadi sabiilayni labada jid bilmaayi lagu istayso ow bilxajari ama dhaga ow jaamidin ama shay adagoo طaahirin طaahiroo qaalicin fujiyo hayri muxtaramin aan muxtaram ahayn wayusanu waxaa la sunay aljamcu baynahumaa in la kulmiyo ayaa la sunneeyaa walow bijaamidin mutanajisin ba ha lagu kulmiyo duuna alaaa masaxaatin saddex masax ka hooseeye fain iqtasara hadduu gaabsado calaa axadihimaa falmaa'u biyaha afdalu fadli badan oo wanaagsan waxau sheekhu leeyahay istijadu waa waajib in laga istijoodo min kulli radbin khaarijin min axadi sabiileyn shay kasta oo qoyan oo ka soo baxay labada jid midkood macnaha radbin baynu nidhi ee haddaanu qoyanayn ee masalan waxa le yani dhagax baruur yaroo kale oo aan wax qoyaano lahayn uu ka soo dhaco oo meeshii wax wasakh iyo wax raadu kaga tegay toona aanay jirin kaasi istijo yeelan maayo ee waa shayga radbiga ah ee mulawiska ah ee meeshii wasakhaynaya oo ka soo baxay min axadi sabiileyn labada jid midkood maxaa lagu istijoonayaa bilmaay marka waa mustanji oo masalan waa qofkii weyse mustanjaa minhu waa wixii laga istijoonayay iminka shaygaa kasiq waa shaygii laga istijoonaya mustanjaa bihi shayga lagu istijoonayaana waa biyaha moo dhagaxo waa kan inoo sheegiyo mustanjaa fiihina dee waa meeshan markaa loo istijaynayo markaa min kulli rabbi waa mustanjaa minhugii khaarij min axadi sabiileyn mustanjaa bihi shayga lagu istijoonayaana wuxuu noqonayaa bilmaayi aw bilxajar ama biyo ama dhagax dhagaxa waxaa halkiisa gelaya shay kasta oo jaamid ah oo adag jaamid maxaa laga wadaa bimacnaa dee sida kliniskaas oo kale way kaaga dusaysaa haddaad imkastaa klinis kaadi iskaga bi dee way ka dusaysaa gacantaadii bay gaadhaysaa markaa shay jaamidahoo angegan oo jirmida waa inuu yahay waa inuu qaalic yahay shay nijaasada fujinaya waa inuu yahay bal waxaad ka soo qaaddaa bac ama quraarad waa jaamid waana wax adagoo jirmidi laakiin ma fujinayo wuu dul carcararayaa un mooyaane weligaaba quraarad haddaad mariso ma qalajinay sida qorigu ama dhagax u qalajinayo u qalajin mayso ee wuu dul carcararayaa un marka waa inuu qaalic yahay hayri muxtarimin oo aan muxtarim ahayn oon xurmo lahayn waxa muxtarimkaa markaa shaygii madcuumkaa ee raashinkahay oo kale ayaa ka midoo inaad raashin ku isijoogtaa dee waxa weeyaan waa idaaca iyo hallayn lafaha ayaa iyaguna la midoo waa tacaamul-jin nebiguna waa diiday in lagu isijoodo waayo abu hurayra ayaa wuxuu leeyahay wuxua nebiga ayuu la jiro weyse ayuu u siiyey oo weysada iyo xaajadiisi ugu guto wakti buu leey anigoo raacayuu idhi waa iyo kani waa abu hurayre wuxuu yidhi waxaad ii doontaa dhagaxan ku isinjoodo ii doon buu yidhi hana ii keenin walaa ta'tinii bicadmin walaa birawta saalana ha ii keenin dhagaxn lafna ha ii keenin dhagaxyaal baan u keenay buu idhi aan faraqa ku soo eriyo dhinacaysaan soo dhigay dabeedna waan ka gadoomay buuhi markii uu faaruqayna wuu socday waxaan idhi buu idhi nebi maxamedow maxay lafda iyo digadu ay tahay raashinka jinka ayay ka mid yihiin buu yidhi oo waxaa yimi wafdi nasiibayn meesha la yidhaha wafdigoodii ayaa ii yimi buu yidhi jinna kuwa ugu wanaagsan bay ahaayeen saaad bay i weydiisteen ilaahay markaa waxaan u baryay inaanay las soo marin iyo diga toona ama saalo toona ilaa inay raashin ka dul helaan mooyaane waxaa kaloo xadiid kale ahaa waxa ii yimi jinka daacigoodii oo waan raacay qur-aanka ayaan ku akhriyey saaad bay i weydiisteen waxaan idhi buu idhi laf kasta waxaa leeyihin laf kastoo ilaahay magaciisa lagu cuso oo gacmihiinna ku soo dhacaa in raashinka ugu badan ah ka dul heshaan saalo kastaana calaf ayay daabooyinkiinna iyo xoolihiinna wadataal u noqonaysaa markaa ha ku isjoodnina buu idhi labadaa waa raashinkii walaalihiinna digana ha ku isjoodnina lafana ha ku isjoodnina waa walaalihiin saadkooda jinkaa iyo raashinkiina markaa isa waa kasii ag jiraa kale mar haddii raashinkii jinkaba la ilaalinaya raashinka bini aadmiga in la ilaaliyana waa kasii ag jiraa waxa kaloo wanaagsan bay yidhahdeen shaaficiyadu in la jamciyo oo intuu marka hore dhagaxii isticmaalo ama wixii la midka ah kadibna uu biyaha raaciyo waayo dhagaxani dee wuxuu sii yaraynaya markoo nijaasacaynteedii buu sii tirayaa biyahan ka dambeeyena asartiiyo raadkii ay lahayd ayaa iyadana sii tirayaan ay sii kaxaynayaan markaa kulmintoodaasi waa wanaagsan tahay waxaanay markaa u deliishaanu xadiid markaa la daciifiyo abu daawuud uu warinayo oo la leeyahay markii reer quba ilaahay uu ammaanay ee fiihi rijaal yuxibuuna an yatataharu wallahu yuxibu lmutatahiriin ayaa la weydiiyo maxaa samaysaan baa la yidhio waxay dhaheen labadaasaanu israacaynaa dhagax iyo biyaha ayaanu israacaynaa wayusanu aljamcu baynahumaa in la kulmiya ayaa wanaagsan walow bijaamidin mutanajisin duuna alaai masaxaatin mar haddii la kulminayo oo biyihiina ay ka sii dambaynayaan waxaa furan shay jaamidahoo nijaasoobay inaad isticmaasho ugu bannaan yihin saddex masax wax ka hooseeyaana waa furan yihiin oo dee qori amaba war yacni qori nijaasoobay oo kale yacni waad isticmaali kartaa waayo waad kusii fudaydinaysaa un mooyaane ku gaabsan maysid mar haddaad biyo ka dambaysiinayso duuna alaai masaxaatin hal mar iyo laba jeerna waad masixi kartaa waa marka biyaha iyo waxaa aad isu geynayso laakiin haddii aad doonaysa inaad dhagaxan ama jaamidkan ku istijooto yacni shaygaa mutanajiskahayna kuu geli maayo saddex masax wax ka yarna kuu geli maayaan laakiin mar haddaad biyo raacinaysaa buu ku leeyay shay mutanajisa iyo laba masax iyo waad ka dhigi kartaa fain iqtasara hadduu doono inuu gaabsado midkoodna falmaa wa afdalu biyaha fadli badan waayo biyuhu dee cayntana iyo raadka labadaba waa kaxaynayaan lakiin waxaa laga dhagaxu inuu muuqaalkan un kaxeeya laakiin urtiya wixii ay iska sii joogaan meeshii yajibu listinjaau baa waajiba min kulli radbin shay kastoo qoyan oo khaariji ka soo baxay min axadi sabiilayni labada jid midkood bilmaayi biyo inuu bisoodo aw bilxajari ama dhagax ow jaamidin ama shay adag oo daahirin daahir oo qaalicin fujiye nijaaso hayri muxtarimin aan xurmo lahayn wa yusanu aljamcu baynahumaa in la jamciyaana waa wanaagsan yahay walow bijaamidin waxaa lagula jamcinaya biyaha loo geynaya jaamid bahada mutanajisin nijaasowa duuna alaat masaxaatin saddex masax ka hooseeye fain iqtasara calaa axadima midkood hadduu ku gaabsado falmaa u afdalu biyaha fadli badan wa shardu alxajar dhagaxa haddaba shardigiisu waxa weeye an laa yajiba najisu nijaasu inaanay engegin wala yantaqila inaanu guurin oonu dulduulin walaa yaطra calayhi najisun aakhiru nijaas kalena ku iman walaa yujaawisa inaanu ka gudbin safcatahu badhidiisa iyo xashafatahu intaa xubinkiisa xagga hore walaa yusiibuhu maaun biyana wa inaanay asiibin wa an yakuuna bialaai masaxaati waa in saddex masaxuu yahay fain lam yunqil maxallu haddaanu meeshii daahirminna wajaba alinqaa'u daahirin ayaa waajibaysaa waxa uu leeyahay sheekhu shardiga ama shuruudda dhagaxu markaad dhagax ku istijoonayso waxaa shardiga an laa yajiba najisu nijaasu inaanay engegin maxaa yeelay dhagax wuxuu wax ka taraa amasha iyo jaamilaadka lagus intay qoyan tahay mar haddii cayntii nijaasadu ay angegto dhagax ma suulinaya biyaay unbaa caynoobaya waxaa kaloo laga maarmaanay inaanu guurin oo aanu meelo kala gaadhin inaanay nijaas kalena ku iman oonay ku daadanin ee ay tii uun tahay meesha ka soo baxday waa inaanu ka gudbin safxata waxashafata waa inaanu ka gudbin safxad iyo xashafada xubinka intaa hore xubinka ragga intiisaa hore ee laga gooyo qulfada ama baragta laga jira waa inaanay ka gudbin haddii meel kale ay gaadho biyaa laga maarmaana safxaduna waa markaa la istaaga intaa isdaboosha labada baryood intaa isdaboosha waa inaanu ka gudbin iyo xubinkaa taranka dumarka intaa istaboosha iyadana waa inaanu ka gudbin waa inaan biyana aanay asiibin oo biyo yaroo aan daahirinayninna waa inaanay asiibin oo biyo badan dee inta lagu horraysiiyo biyo markaa laga dambaysiiyo waa furantay laakiin biyo yar oo markaas waa inaanay asiibin oonay ku dhicin waayo asartan istijada ee dhagaxa ee waxaa loo cafiyey baa laleeyahay daruuro iyo balwa yacni in lagu yacni dadkana inay goor walba ku dhacdo waa shay balaayo mar walba taagan weeye meeshina waa yar tahay haddiise ay biyo asiibaan dee wixii baa faafaya markaa biyo ayuun baa caynoobaya waxaa kaluu leeyahy waa an yakuuna bialaati masaxaatin waa in saddex masaxna ay tahay oo masaxa kastaba yacni meeshii la wada gaadhsiiyaa haddii dhagax waxay dhahay shaaficiyadu saddex wejile iyadana lagu isticmaalana waa mid furan oo dee saddex masaxun baa la doonaya xadiidkii saxeena waa kii ilaah wuxuu faray inaan saddex dhagax inaan ula imaado ayuu nebigu i faray waxaa kaloo xadiid kale uu ahaa laa yastanji axadukum biduuni alaaati axjaar saddex dhagax wax ka hooseeya iyuu midkiina ku istijaysanin waxaana lagama maarmaana in saddexdaa dhagax dee ay daahiriyaan meeshii haddii ay daahirin waayaan wajaba linqaa daahirinayaa waajibaysa oo in laga kordhiyo saddexdii oo afar iyo shan iyo lixba laga dhigo ayaa wanaagsan wa shardu alxajari dhagaxa shardigiisa waxa weya an laa yajifa najasu nijaasu inaanay angegin walaa yantaqila inaanu guurin oon duurduurin walaa yatra calayhi najisun aakhira nijaas kale inaanay ku soo darrinin walaa yujaawiza inaanu gudin safxata waxashafata barida iyo buryada intaa hore inaanay dhaafin walaa yusiibahu maaun biyana waa inaanay asiibin wa an yakuuna bialaati masaxaatin saddex masaxna waa inay tahay fain lam yinqal maxallu meeshii haddaanu dahirminna wajaba alinqaa'u daahirin ayaa waajiba wa yusanu liitaaru in tiro isdheer laga dhigo ayaa wanaagsan waisticaabu lmaxalli bilxajari meesha dhagaxa in lagu wada camimo ayaana wanaagsan walistinjaau bilyasaar bidixda in lagu isjeysto ayaa sunno ah walictimaadu cala alwustaa in la cuskado fardhaxada fi duuri dabada in istinjaa bilmaayi hadduu biyo ku istijoonayo wa taqdiimu lmaa'i lilqubul waa inuu xubinkan hore biyo u horraysiiya wa taqdiimuhu cala alwuduu waysada in laga horraysiiyo ayaa la sunneeyaa wadalku yadihi bilard gacantiisa inuu dhulka ku jijabiyaa la sunneeya uma yaqsilha bacdahu dabadii u maydho wa nadxu farjihi waysaarihi inuu biyo ku yar rusheeya baa la sunneeya wa an yaquula bacdahu waa inuu yidhahdaa allahuma طahir qalbii min annifaaq ilahu qalbigayga ka daahiri nifaaq waxasin farjii min alfawaaxish xubinkayga tarankana fawaaxishka ilaali waxa uu leeyahy sheekhu waxaa wanaagsan markaas saddexdii ay daahirin waayaan waxaa sunnaahoo wanaagsan al-itaar inuu witriyo oo uu shan ama toddoba inuu ka dhigo waayo nebigu sala allahu alay sl xadidkii saxiixa wuxuu yidhi man istajmara falyuutir qofka dhagax ku istijoonayaa yacni witri ha ka dhigo tira isdheer ha ka dhigo waistiscaabu lmaxalli bilxajar dhagaxa inuu wada gaadhsiiyo ayaa wanaagsan oo dhagaxii markaas sidaa intuu ugu soo wareejiyo inuu markaas sidaa ugu soo rogo oo markaa maxalkii wada gaadhsiiyo ayaa wanaagsan waxaa kaloo wanaagsan inuu gacanta bidix ku istijoodo gacanta bidix inuu ku istijoodaaba wanaagsan waayo midigtu iyadoo arrimaha wanaagsan bay lahayd bidixduna dee arrimaha qudhunkaabay lahayd biqataada wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi idaa baala axadukum falaa ya'khudanna dakarow biyamiinihi walaa yastanji biyamiinihi marka midkiin kaajo xubinkiisa taranka yuu gacanta midig ku qaban midigtana yuu ku isjaysanin waxaa kaloo wanaagsan buu leeyahay alictimaadu cala alwustaa fardhexada in istanjaa bilmaayo hadduu biyo ku isjijaysanayo waayo iyada ayaa ugu awood badan oo dee yacni wax nadiifinayse inuu markaa dabada iyada ku hagaajiyo ayaa wanaagsan oo way ka dheertay waanay ka awood badantay xubnihii kale wa taqdiimu almaa'i lilqubul waxaa kaloo wanaagsan bay yidhaahdeen inaad masalan kaadiyo saxaro labadiiba waad gudatay waxaa wanaagsan inaad horraysiiso qubulkan iyo xubinkan taranka waayo isaga ayaa sarreeya haddii aad masalan kala saartoo dabada horraysiiso waxa laga yaaba markaad haddana xubinkan hormaydhaysa biyaha nijaasta ka dhacay inay dabadii gaadhaan markaa inaad kan hormaydho ayaa wanaagsan oo xaggan aad ku bilowdo halkaad xagga dambe kaga bilaabi lahayd wa taqdiimuhu cala alwuduuc waxaa kaloo la sunneeyaa in istijada weysada laga horraysiiyo oo mar haddaanu daa'imulxadas ahayn waxaa shaaficiyadu waxa bannaan inuu qofku si uu isaga qallajiyoba xaajadii markuu guto intuu iska qallajiyo iska weysaysto kadib weysadaa uu sijoodo oo siday u suurto gelaysaa dee wuxuu isticmaalayaa ama maro ama golofis buu isticmaalayaa oo taabashadu muu ka ilaalinayaa markaa waa u jirayaa weysadiisii waa u jiraysaa markaa markaasi aan aada uga aamin noqoto weysadii inay kaa burto iyo cidda waajibisay ee tidhi istijada in la horraysiyaabaa waajiba khilaafkeeda inagoo ka baxayna awgeed ayay wanaagsan tahay buu leeyahay in la horraysiiyaa waxaa kaloo wanaagsan wa dalku yadihi bilardi uma yaksiluhaa bacdahu inuu marka uu istijoodo inuu gacantiisa dhulka ku jejabiyuu mariyo dabeetana u maydho bimacnaa waxa weeye ujeeddada laga leeyahay waa inuun gacanta yacni wixii ku hadhayeen nijaasadii ahaa iyo urteediiyo inuu biiyo darteed unbuu camuudda markaa u gelinaya iyo dhulkoo dabeetana u maydhaya waxa markaa kaga filan dee waxaaba lagayaa maanta m camuud iyo waxaad gelisay inaad helini dee waxa laga yaama inaad saabuun hesho amaba tayd aad hesho markaa tayd ama saabuun waxyaalaha munadifaadka ah inaad isticmaashood gacantii mariso ayaa wanaagsan halkan wa nadcu farji waisaarihi waa iska masalo yaroo kaleoo ay markaa uun tilmaameenoo ay yidhaahdeen si aanu qofku u waswaasin oo u odhanin waxbaa kaa sii qoqoyeen iyo kaadiyo waxbaa kaaga dhacay inaad markaa xubinka iyo meelaha nin yaroo biyaha iskaga shubtaa waa mid wanaagsan si qoyaanada ha dhowta aad dareento adoonee arbay kaadiya wax kaa soo baxeenoo waswaaskii ka hortagtaa bay yidhahdeen waxse markaa yacni xoog badan oo kale kuma jiraan waxaa kaloo wanaagsan u dhaha allahuma tahir qalbii min alnifaaqi waxasin farjii min alfawaaxish sidaa inuu yidhaahdo ayaa wanaagsan bay yidhahdeen taana waxa markaa waa ducaa munaasib lilxaala un bay yidhahdeen xaaladday u yar wanaagsan tahay laakiin xadiis ama asar arrinkaa tilmaamayo ku soo arooray ma jiro wa yusanna waxaa la sunnay alitaaru in itaar iyo witri laga dhiga ayaa la sunnay waisticaabuulmaxalli bilxajar meeshii in dhagaxa la wada gaarsiiyaa sunno ah walistinjaab bilyasaar bidixda in lagu isjeedaa sunno ah walictimaadu calalwusaam fardhexada in la cuskado fi duburi dabada in istanjaab bilmaa'i hadduu biyo ku isjeysanayaa fiican wa taqdiimu almaa'i lilqubul in xubinka taranka loo horraysiiyo biyaha ayaa wanaagsan wa taqdiimuhu cala alwuduu istijadin weysaa laga horraysiiyaa fiican wa dalku yadihi bilardi inuu gacantii dhulka marmariyuu ku jebiyaa la sunneeya uma yaqsiluhaa bacdu dabadii wuu mayri wa nadxu farji waysaarihi inuu ku rusheeyaa la sunneeye biyo xubinkiisa tarankiiyo maraday guntigiisaba wayaquulu bacda wuxu odhan allahuma طahir qalbii min alnifaaqi waxasin farjii min alfawaaxish faslun fii muujibaati اlgusl maydhiga waxyaalihii waajibinayey ayuu baab yahay u fasal yahay gusli waa maydhidiiyo biyo lagu dureeriyo lagu shubo shay sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa biyaha oo la wada gaadhsiiya jidhka iyadoo niyo na lagu gaadhsiinayo dee niyatu tahaara ama tacabud loo gaadhsiinayo muujibaat algusli maydhiga waxyaalaha waajibiya almowtu waa geeri waalxaydu dhiigga cadada wannifaasu dhiigga dhalmada walwilaadatu iyo dhalmo walow calaqatan xinjir baha ahaato waxaa dhashay mudqatan iyo hilib walow bilaa rutuub wa bilaa rutuuba qoyaan la-aanba ha ahaatee waljinaaba iyo jinaabadii wa taxsulu jinaabadii waxay ku casilay bikhuruuji almaniy manida oo ka soo baxda wa yucrafu waxaa lagu gartaa manida bitadafuqihi boodid aw ladatin macaansi xiina khuruujihi markuu soo baxayo aw riixi cajiinin ur qooshoo kale radban markuu qoyin yahay aw riixi bayaadi baydin beedka caddaankiisa urtiisa jaafan markuu angegan yahay wa biilaaji alxashafa xubinkaa tarankoo la geliyo aw qadriha ama qadarkeedo fii farjin xubin taranoo kale la geliyo walow duburanba ha ahaatee ow farji mayitinba ha ahaado ow bahiimatin ama neef xoola walow maca xaa'ilin katiifin xaa'il yacni awood badaniba ha la socdee iyo wa biru'yati almaniyi uu ku arka fii sawbihi ow firaashin ama firaash laa yanaamu fiihi hayruhu cid kale aanay kula seexan waxau leeyahay sheekhu waxyaalaha maydhiga waajibiya kow waxaa kaa geerida rag iyo dumarbana waa wadaagaan xadiidkii mutafaqa ahaa umu cadiya waxay leedahay markay inantiisu dhibatay buu noo soo golay iqsannahaa halaatan saddex jeer mayda buu yidhi ninkii awrkiisa uu tuuray ee uu qoorta ka jebiyuu kaga joogsanee wuxuu yidhi iqsiluuhu bimaa'in wa sidrin wa kafinuu fii hawbayni biyo iyo qasil ku maydha buu yidhi ka qofka muslimka ah ee aan shahiid ahayn in la maydhaa waajib weeyo geeridaasi waa muujibaati alqusl xayd iyo nifaas dhiiggaa caadada iyo dhiiggaa nifaaska dhalmada ka dambeeya iyo dhalmada ay gabadhu dhasho walow calaqa ama xinjir afartankaa yacni dhexeba ha ku dhasha ama mudqa iyo saafti yaroo hiliba walow rutuubo iyo qoyaanba yaanay lahaanine mar haddii ay wax ka soo baxaan intaa leegi iyadana waa waajib ay ku tahay marka uu ka go'o ayuun baanay maydhanayaan dhiyogaasi baray ka go-aanoo factasilmasaa fi lmaxiid ilaahay ka dheeraada buu ihi dumarka intay xaydka leeyihiinoo ha u dhowaani xataa yadhurn intay ka daahiroobayaan markay daahiroobaanna u taga meesha ilaahayna faray ilaahay kuwa tobankeeka badanee tadahiriintaa buu jecel yahay faadima binta abi xubaysh nebigu wuxuu ku lahaa faida aqbalat ilxayda dhiiggaasi markuu soo qabilo fadaci salaa salaadda iskaga tag markuu jeestana fakhtasilii wasalli iska maydh oo tuko ayaa nebigu lahaa xaydkana nifaaska ayaa ayuunbuu markaa la mid noqonayaayo dee waa dhiig markaa riximkii ka soo baxayoo iyadoo khilqad iyo dabeecadiiba ay caadi tahay ka yimi oo markaa xaydkii unbuu la mid noqonaya nifaaskana dee wilaadadaa ka imanaysaa waxa kaloo ayana maydhi waajibiya jinaabo waayo ilaahay baa yidhi wain kuntu junuuba fataharuu haddii aad tihiin kuwa jinaabaysan tahaaro qaata baa ilaahay yidhi jinaabadana rag iyo dumarkuba waa wadaagaan jinaabaduna laba arrimood ayay ku timaaddaa mid waxa weeye biyaha taranka oo ka yimaada midna waa galma iyo isutag bay ku timaaddaa xadiid baa nebiga sala allahu alayh wasalam oo ku tilmaamay xadiid abi saciid alkhudri warinaya imaam muslimna uu soo saaray nebigu wuxu uhi inama almaau min almaa inama almaau min almaa yacni biyaha isticmaalkoodu waxay ugu waajibaan markay biyuhu ka soo baxaan ee cali bn abi aalib baa laga wariyey inuu nebiga yidhi waxaan weydiiyey madida oo madide waa laga weysaysanayaa manidana waa laga maydhanayaa buuhi waana inay dee soo baxdo ayaa laga maarmaana waayo haweenaydii umu salaym ee abi talxa uu qabay ayaa rasuulka u ti waxay tii ya rasuula in allaha la yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama xishooday hal cala almara min guslin ilaahi ixtalamat hadday ruuxa dumari riyooto iyadoo mucaamalo samaynaysa ay ku riyooto oo dee sidaa biyihii taranku ay kaga yimaadaan maydhi ma lagu leeyahay rasuulku wuxu uhi nacamha idaa ra'at ilmaa hadday biyihii aragto ay manidii ka soo baxdo hayo waa lagu leeyahay waxa kale oo rasuulka la weydiiyey nin qoyaan ka helaya maradiisoo dhextilaamna aan xasuusnayn dabeedna wuu maydhanayaa buuli nin inuu ixtiraamo isu qaato wax qoyaan aan helinna wuxu uhi wax maydhasho ah laguma laha muslimna waxay tihi ruuxa dumar ee aragtada ka waran calayha qusl nacam buuhi annisaau shaqaa'iqu rijaal dumarku waa jeexyo ragga macnaha kuwa ragga laga jeexay oo lamida xagga abuurka iyo xagga dabcigaba sidii wax laga soo jeexay oo kale ayay ka dhigan yihiin waxaa kaloo laga wariyey muwada'a lagu wariyey cumar binu khadaab ayaa dadka subax tukiyey markaasuu dhulkiisii oo madiine ka baxsanay xagga shaamaha buu qabtay maradiisii buu dabeedna ixtiraam ku arkay wuxuu uhi markaanu wadagga oo bimacnaa markaanu subagga isticmaalno adduunu min azayt markaanu isticmaalno ayaa curuqdu wada jilcaanoo markaasta ixtilaamkuna yimaada dabeedna wuu maydha maradiinisina wuu ka maydhay salaadiina wuu soo celiyey baadii midna kaasi waa marka ay manidii ay soo baxdo kan labaadna waa jimaacioo haddii markaa labadii ruux ay galmo isugu yimaadaan ama yacni biyihii taranku ha ka yimaadaan ama yaanay ka imaninbe-e ayagana maydhigii waa ku waajibayaan waayo nebigu idaa jalasa bayna shucaabihi alarbac uma jahadaha faqad wajaba alguslu haddii labada qof ay isu tagaan walow wax biyaahiba yaanay ka imanine maydhig waa ku waajibaya idaa jaawasa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alguslu haddii labadaa la gudaha isdhaafaan nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi waxa waajibay maydhasha ayaa waajibtay ciddaa markaa mucaamalada samaysay ee biyaha taranku aanay ka imaninna waxa uu yidhi markaa maydhigi waa ku waajibay ida altaqa alkhitaanani watawaalat alxashafa faqad wajaba alguslu maydhigi waa waajibay buuli muujibaatu lgusli almowtu waa geeri walxaydu dhiigga caadada wanifaasu iyo dhiiggaa dhalmada walwilaadatu iyo dhalmo walow calaqatan xinjir ba hado wa mudqatan iyo saaftin idhiba oo bilaa ruduuba iyo qoyaanlaanba ha ahaatee waljinaaba jinaabaduna waa waajibisaa markaa inoogu joogo